horta muxuu ahaay istaas hadda la wado waxay ku dhamaanaysaa ilaa aqal soo maaha maca suuriyaasha maca haanta maca waxa wareega maca saddexdan qol maca kaa kale lix iyo labaatan kun iyo shan boqol oo doolar maca dhulka oo laba iyo toban baloora lix iyo labaatan kun iyo shan boqol baa ku baxday marka hadda waxaan u baahnaan lahayn laba hool oo midna toban dumara qaado midna toban raga qaado midaanu halkaa ka samayno midaanu halkaa ka samayno ha oo dadka magaalada jiifa ee buka la jiifiyo oo lagu kontaroolo daawada lagu liqsiiyo waxaanu kala u baahnay laba suuli oo raggaa iyo laba suuli oo dumarkaa hal kijin oo raggaa iyo hal kijin oo dumarkaa intaasaan uga baahnay dadweynaha seeboole gudoomiye doctor waxaad ba nooga waa nooga warbixisay xaalada dadka tbda qabee ku dhaqan buu hodlay sanadkii tegay intaad la kulanteen bal tiradii soo korasaa bal taa warbixin fadlan iga sii inta aanu la kulanay iyo inta positiveka noqotay waa kala laba inta positiveka noqotay hadda waxaynu ka eegeynaa registerkan laabka ah iminka dadku marka uu dhulka soo degana waxaa badanaya positiveka marka la guurana waxaa yaraanaya positiveka oo dadki dee reerahoodii baa hayaaminaya marka bilahan hadda way liitaan dadka soo gelaya oo meesha waa laga maqan yahay laakiin marka lagu soo noqdo ciidaasay ka badanayaan doctore waxaa jirta in daawadan tbda aan lagu qaato cunto fara badan dabcan qofku u bahan yahin cuno yaa idinka caawiya xagga cuntada weli arrintaas hortiis weydiinayo cidna ma ka hesheen ilaa iyo minka dad cuntada idinka caawiya cuntada marbaa saddex bilood waxaana siiyey w f b saddexdaa bilood raashin aan fiicnayn bay bixiyeen marka keylinkaa loogu qaybinayay dadka halkana lagu qaybinaya keylinkaa lagu siinayay hataa nooliga xamaalka nooliga way soo bixinay lakin xamaalka halka dejinta may bixinayn annagaa jeebkayga ka bixinay anaa jeebkayga ka bixinay saddexdaa bilood mar adigu waxaana soo gaaray laba iyo afar iyo labaatan xadhuura laba iyo toban ah boorasha saddex misira iyo ilaa lix saddex muxuu ahay kartoon oo saliida ana soo gaaray wax kale marmarka qaarkood sidaa wakti mar kamid ah saliida xataa qaar baa naga maqlaa dhinaca daawada oo ah muhiimada koowaad yaa idinka caawiya dusare daawada w s wax bixisaa muxuu ahay iyo w h o